bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala addiinu jaaa lisacaadati اlbashar walintifaa'i shari canhum wadarar addiinu diinku jaaa lisacaadati اlbashar dadka sacaadadooda iyo badhaadhahooda ayaa uu la yimi walintifaa'i shari canhum iyo sharka oo laga anfiyo ama laga joojiyo ayaa ugu yimi iyo wadarar dhibaatada in marka waxa weyaan laga anfiyo addiinu diinku jaaa lisacaadati lbashar basharka iyo dadka badhaadhahooda iyo wanaagooda ayuu u yimid walintifaa'i shari canhum sharka oo la joojiyo ama laga anfiyo ayaa wuu u yimid iyo wadara dhibaatada marka halkan waxa uu sheekhu tilmaamaya raximah llahu tacaala inay diintu ay u timid dadka wanaagooda iyo masaalixdooda addiinu mabniyun cala almasaalixi fii jalbiha waddar-i lilqaba'ixi diintu waxay ku dhisan tahay masaalix ayay ku dhisan tahay iyo dadkii oo laga celiyo ama laga joojiyo dhibka iyo mafaasidda waxaa u daliila qowluhu tacaala ina allaha ya'muru bilcadli walixsaani waitaa'i di lqurba wayanha can alfaxshaai walmunkar marka ilaahay subxaana wa tacaala addoommaha waxaa u sharciyey wax kasta oo maslaxadooda ay ku jirto addoommaha maslaxadooda wax kastay ku jirto min xifdi adyaanihim wa cuquulihim wa amwaalihim wa naslihim wa anfusihim ilaahay wuxuu u ilaaliyey diinta iyo caqliga iyo maalka iyo nafaha iyo cirdiga ayuu ilaahay u ilaaliy subxaanahu wa tacaala wax kasta oo intaa waxyeelayana ilaahay waa ka reeb marka masaalixda addoommaha dhammaantood ilaahay waa sharciyey wixii masaalixdaasi ka hor imanayana ilaahay waa anfiyey subxaanahu wa tacaala masaalixda culimadu waxay u qaybaan saddex qaybood masaalixun daruuriya iyo masaalixun xaajiya iyo masaalixun taxsiiniya masaalix daruuriya iyo masaalix xaajiyaad la ydhaho iyo masaalix taxsiiniyaad la ydhaho masaalixa daruuriyaadkii waa inta culimmadu ay u yaqaanaan aldaruuriyaat alkhams ee shareecadu u timid maqaasida shareecadu daruuriyaadka shantay la ilaaliyo xifd اdiin xifd اlcaql wاlmaal wاlnafs wاlcird ama annasr masaalixdaasi waxaa almasaalix daruuriya diintu intaa way ilaalisay diinka way ilaalisay oo waxa ay sharciyaysay in diinta la rumeeyo qofkii diinta ka baxana la dilo diinka qofkii hor istaaga fiditaankeedana lala jihaatamo lala dagaalamo ka diinta way ilaalisay caqliga way ilaalisayoo wax kastoo caqliga waxyeelayana way xarimtay sida waxyaa muskiraadka ee dadka markaas kharaansiinaya maalkii way ilaalisayoo wax kasta oo maalka waxyeelaya way xarimtay sida sariqadii oo kale iyo khiyaamadii oo kale iyo nahbiga oo kale iyo itlaafu maali lheyr qof kale xoolihiisoo la baabiyo oo kale tabdiirkii burburintii xoolo qofku daadiyo oo kale shareecadu way xarimtay iyadoo ilaalinaysa maxay maalki naftiina way ilaalisay wax kastoo nafta dhibaataynaya iyadana sharcigu waa u xarimay oo waa u diiday iyadoo nafta la ilaalinaya waxaa la diiday markaa in nafta la dilo in nafta la dhibaateeyana waa diiday shareecada nasligii iyo cirdigiina waa la ilaaliyay iyadana waxaa la xarimay wax kasta oo cirdiga waxyeelaya waxaa la xarimay qadafkii in qofka xumaan lagu sheego oo la yidhaho waa zinaystay waa la xarimay inuu qofku zinaystana iyadana waa la xarimay zinadii waa la xarimay oo qadafkii baa la xarimay marka kuwaasi waa cirdigii weeyaan wuxuu shareecadina fartay guurkii bayna fartay nasligii waa la farabadiyay ayayna fartay oo qofku markaa uu guursado oo tarankii uu badiyo ayayna fartay marka waa xifdu nasl ama xifdu lcird yaa u noqonaya masaalixdaasi waxaa waxaa dhahdaa almasaalix aldaruuriy waana shanta diintu bay u timid ilaalinteedii shantaas aldaruuriyaat alkhams baa la dhahdaa masaalixda kale waxaa masaalix alxaajiyaat baa la dhahdaa waa masaalix addoommaha ay u baahan yihiin oo wixii maaragtay xaraj ku keenaya shareecadu bay ka dulqaaday ama cibaado ha noqoto ama mucaamalo ha noqoto waxay u sharciyeysay wax allaya waxa rukhas rukhaska cibaadaadka oo dhan oo masaalix xaajiyaata weeyaan laanna xarajkii bay ka dulqaadaysa safar hadday noqoto qofku markuu musaafirka yahay inuu salaada uu qasriyo inuu afuro oo hadduu soon tahay soonkii iska daayo saasoo kale waxa salaadihii inuu jamciyo qofku hadduu biyo waayo inuu tayamumo qofkii xanuunsanayay inuu salaadaha jamciyo haddii uuna karaynin inuu salaadihii sidii caadigaha u tukado waxa waxa weeyaan waa xaajiyaad xarajki kasoo gaari lahaa baa laga rafciyey waa laga dulqaado waa cibaadadii mucaamalaadka iyadana mucaamalaad fara badan baa loo baahi awgeed xaajada iyo mashaqada kasoo gaadhaysa oo laga rafcinayo shareecadu markaasi ay u sharciyaysa waxaa ka mid ah caqdiga salamka la idhaahdo salam waa qofkaoo lacagtii ku horumarsadaa alaabtii lacag buu bixinayaa raasamaalkii ayuu dhiibayaa alaabtiina mar dambaa loo keenaya marka alaabtii waxay noqonaysaa dayn alaabtaa ka maqan lacagtiina waa bixinaya waxaa la kala iibsanaya shay macduuma meeshaba aan olin baa la kala iibsanaya beyculmacduumna wuxuu ahaa xaaraan yani shuruudda beyca mid kamid ayuu waayay marka waa laga soo reebay beyculmacduumki baa laga soo reebay lilxaaja baahida dadkay qabaan awgeed dadka u baahan salamkii iyo shirkadii musaaqaadkii musaaracadii kuwaasoo dhan cuquudaasna waa masaalixa xaajiyaadka wey masaalixa taxsiiniyaadka shareecaduna iyaduna way noo sharciyaysa oo taxsiiniyaadka maxay noqonayaan taxsiiniyaadka wuxuu noqonayaa wax kastoo akhlaaq oo wanaagsan maxaasin akhlaaq makaarim akhlaaq akhlaaqda keeda wanaagsan iyo caadooyinkeeda fiican shareecadu waa ay la timid dadkiina waa ku boorrisay sida maalan cidiyihii oo laska goro shaaruubihii oo la jaro timihii kalankalada oo la gooyo gudniinkii cadayashadii cadarka oo la marsado birul waalideynkii dayfkii oo lasoo dhaweeyo silaturaximkii waxaasoo dhan waa taxsiiniyaad wey waa aadaab iyo akhlaaq wey waay wixii dhibaataana shareecadu wicis walintifaai shari canhum wadar wixii shar iyo dararana waxa weeyaan way shareecadu way anfiday oo meesha way ka saartay marka halkan waxaa soo gelaysa qaacidada la odhanayo laa darara walaa diraar oo waxyaabo fara badan ee markaa ay soo gudagelayaan wixii dhibaatooyina ibn aadam soo gaadhay shareecadu waa ay meesha ka saartay wuxuu sheekhu fa kullu amrin naaficin qad sharaca wa kullu ma yaduruna qad manaca wa kullu amrin arrin kasta oo naaficin waxtar leh qad sharaca ilaahay waa sharciyeeyey wa kullu maa shay kastoo yadurunaa ina dhibayo oo dhib keensanayana qad manaca sharcigu iyo ilaahay iyo rasuulkiisu waa manciyeen wey fa kullu amrin arrin kasta oo naaficin waxtar leh qad sharaca ilaahay waa sharciyeeyey wa kullu maa shay kastoo yadurunaa ina dhibayana qad manaca waa inoo diiday shaaric yani sharcigu waa inoo diiday marka shay kasta oo nafci leh waa ina la faray shay kastoo nafci leh waa ina loo sharciyey sida iminka masaalixe addiinu jaa lisacaadat albashar masaalixdii oo dhan haddii tahay masaalix daruuriyaada hadday tahay masaalix xaajiyaada hadday tahay masaalix taxsiiniyaada intaba shareecadu waa la timid ilaahay waa sharciyey wax kasta oo dhibaataana iyo dararkiina waa ilaahay subxaana wa tacaala waa inoo diiday wixii darar waa inoo diiday laa darara walaa dirac ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدر المفسدة ومع تساوي ضرر ومنفعة dhibaato iyo wanaag sinaanshaheeda marka lala qabo yakuunu waxau noqonayaa mamnuucan mid la diiday buu noqonaya lidari lmafsada mafsadada celinteeda awgeed ayuu mamnuucu noqonaya wa maca tasaawi dararin wa manfaca darar dhibaato iyo manaafic sinaanshaheeda marka lala qabo yakuunu yakuunu waxau ahaanayaa mamnuucan mid la diiday buu noqonaya lidari lmafsada mafsadada celinteeda awgeed buu muxuu noqonayaa waxa weeyaan mamnuucu noqonaya waay alkan wuxuu ku sheegay qaacidada la dhahda daru lmafaasid muqadamun calaa jalbi almasaalix daru lmafaasid muqadamun calaa jalbi lmasaalix mafaasidda oo la celiyo ayaa ka horeysa maslaxadii oo lasoo jiido maslaxadii oo lasoo jiido waxayna soo gudgalaysaa qaacidadan qaacidada la odhan laa darara walaa diraar marka mar maslaxadu waxay noqotaa maslaxo khaalisa ah marna waxay noqotaa maslaxo raajixa mafsadaduna waxay noqotaa mafsado khaalisa marna waxay noqotaa mafsado raajixa marna way sinaadaa maslaxadii mafsado way sinaadaan imsaan sheegay ya imsaan sheegay shan baan sheegay maslaxo raajixa maslaxo khaalisa mafsado raajixa mafsado khaalisa iyo maslaxadii mafsadadu sinaada marka simiyi wakii noo sheegay wuxuu nigu maca tasaawi daran wa manfaca yakuunu mamnuucan lidari lmafsada waa markay siman yihiin wey maslaxadu markay raajix tahay waa mashruuc waxay maslaxadu markay khaalis tahay waa mashruuc markay raajix tahayna waa mashruuc macna marka le maslaxadu waa khaalis micnaheedu waxa weeyaan wax mafsadiyo kumaba jiraan weeyaan wax mafsadiyo kuma jirto marka la leeyahay maslaxadu waa raajix marka la leeyahayna waxaa ku jira mafaasid baa ku jira laakiin maslaxaddaa ka xoog weyn oo ka fara badan sida jihaadka oo kale jihaadka maslaxad baa mafaasid baa ku jira mafaasidda ku jirta waxa weeyaan de qofku marka dagaalkii waa waa lagu dhimanaya waa lagu dhaawacmaya dhaawaca iyo dhil iyo dhimashaduba waa mafsada weeyaan laakiin maslaxad loo sharciyey ka xoog weyn oo diinta lagu ilaalinaya maslaxadda yaa raajixa markii maslaxadu raajix tahayna waa mashruuc iyaduna mafsadada khaaliska ah wax maslaxi haba yaraata kuma jirta weeyaan iyaduna waa mamnuuc mafsadadu waa raajix yacni mafsadadu waa raajixoo waxoogaa manaafica ku jira manaafic baa laga dhex helaya sida khamradii oo kale oo ilahay wuxuu ku sheegay in manaafic ku jirto khamrada yasaluunaka can alkhamr walmaysir qul fiihima ismun kabiiru wamanaaficu linnaas iyadana waxa mafsadadiiba raajixa waxoogaa masaalixa baa ku jira iyaduna waa mamnuuc wey marka mesha waxa noga soo baxay afartaasi laba mashruuca iyo laba mamnuuca maslaxadu markay khaalis tahay waa mashruuc markay raajix tahayna waa mashruuc mafsadadu markay tahay waxa weeyaan khaalis markay tahay waa mamnuuc markay raajix tahayna waa mamnuuc waxaa noo soo hadhay maslaxadii iyo mafsadadii oo sinaata soo ma waata haddaba qaacida kugu sheegay sheekhu qaacidadana kuu sheegna waxay noqonaysa daru lmafaasidi muqadamun calaa jalbi lmasaalix markay labadii kuu sinaadaan inaad maslaxo soo jiidato inaad maslaxo soo jiidato iyo inaad mafsado iska celisa hadday kuu sinaadaan waxaad qaadanaysa mafsado inaad iska celisid marka mamnuuc bay noqonaysa maslaxadii weeyaan mamnuuc ayay noqonaysa waay waxaa ka mid a maalan amhilada marka ay ku tusaaleeyaan ahlucilmigu qofka basasha soo cunay oo kale inuu jamaci yimaado jamacu yimaado waa maslaxad basashan cune ee masaajidka la imanaya uraysa ama tantan ka horaysa ana iyadana waa mafsada weeyaan marka way siman yihiin labadiina marka waxaa la odhanaya gurigaaga iska joog mafsadada ayaa maanta la awood siinaya la dar'i lmafsada maslaxadda inayna soo jeedanay in mafsadi celin mafsadi celinaa ayay noqonaysaayo qofki waxay noqonaysa markaa in gurigiisa iska joogo oo maslaxaddiis jamaca salaada markaas ka hadho maadaama oo uu waxaa uu soo cunay qarnuun waay qaacidadan waxyaaba fara badan kala soo gudagelaya inkaaru munkarka xataa soo gelaya qofka munkarka dadku markay munkarka samaynayaan in lagu inkiro iyaduna way soo gudagelayaanoo waxaa ibnuqayim oo kale wuxuu u qaybinayaa munkarkii marka la inkiro inuu munkarka inkaarkiisu uu inkaarku dhammaan u wada zuulinayo oo meesha u kala saaray wax kaloo meeshiisii soo degayo munkar inuuna jirin taasoo mashruuc weeyaan munkar buu qofka inkiraya munkarkii waa zuulayaa meeshiisii waxna ma soo gelaya munkarka lama soo gelaya munkarkii waa zuulinayaa mana wada zuulaya laakiin qayb ka midaa zuulaysa oo munkarku wuu yaraanaya munkarkii baa yaraanaya dhammaanna ma wada zuulayo iyaduna waa mashruuc weeya iyaduna munkarka munkarkii uu inkiray meeshu wuu ka baxay laakiin munkarkoo isaga la midunbaa soo gala meesha iyo inuu meeshii munkarkii ka baxo oo mid kale ka weynaba uu soo gala isagana marka afar xaaladood bay noga soo baxay soo ma ya munkarkii waa zuuliyey waa waa waa wada dhammaaday dhammaantii wax kaloo meeshiisii soo degayna ma jiraanoo munkari kaas muxuu noqonaya mashruuc munkarku wuu yaraanaya ma wada zuulaya wuu yaraanaya iyaduna waa mashruuc munkarka meeshii wuu ka baxo waa la zuuliyey laakiin mid kaloo ka weyn baa meeshii soo degay waa mamnuuc waa iska daynaysa markaa kan munkarkana yaa la daynaya sababtoo ah hadda ka meeshii laga saaro maxaa imanaya meeshii mid kaloo ka weyn baa imanaya marka mar haddaba mid kaloo ka weyni imanayo kan horaa la iska daynaya walihaada waxaa markaa la sheegay sheekhu lislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala nimankii tataarka la odhan jiray inuu soo maray iyagoo khamrad cabay khamri iyo xabiyo halkaa ayuu soo maray markaa nin baa la socday saaxiibkii ahaa kamuu reebin uu iska dhaafay marka wuxuu ogaa sheekhu inuu munkarkana aad u reebo macruufkana dee aad u fara dadka walihaada buu weydiye wuxuu ku yidhi maxaad uga reebi weyday nimanka khamriga cabaya wala hadli weyday haddii kale ma weydiiyeen hadduuna ku ogeyn inuu dadka wanaagga faro xumaantana ka reebo ma weydiiyeen waa weydiye wuxuu ku yidhi maxaad uga reebi weyday nimanka khamriga cabaya wala hadli weyday wuxuu yidhi haddaan nimanka khamriga cabaya aan waddankii bay haystaan waa tataarkii iyagaa qabsaday haddii aan ka reebno oo aan ka tagaan de waxay tegayaan bur dadkii muslimiintahabay ii dhibaateynayaan oo dumarkiibay faraxumeynayaan oo xoolihiibay dhacayaan oo mushkilad kale ay samaynayaan marka munkarkii ku jiraa waa khamradiiba cabayaan haddaa kan la zuuliyo oo laga zuuliyo munkar kalo ka weyn bay la imanayaan oo ah dhac iyo dil iyo kufs ayay la imanayaan marka munkarka kale ka weyn marka waa la iska deynaya xilligaas dhaafay waay maxaa soo haray kaas muxuu ya munkarkii la zuul mid baa zuulinaysa mid kaloo isaga leeg baa meesha imanaya isaga la mida oo aan ka weynin haadaa maxallu ijtihaad qof waa ku ijtihaaday labada keebaa wanaagsan keebaa hadday u sinaadaan iska daynayaa hadday u sinaadaan waa iska daynaya waayo adu calaayo xaal meesha waxay naga soo baxay masaalixdii iyo mafaasidii shan qaybood baa inaga soo baxeen laba mashruuca iyo laba mamnuuca saddex mashru laba mashruuca iyo saddex mamnuuca inaga soo baxay qaacidana waxay odhanaysaa daru lmafaasidi awla min jal almasaalix waay وكل ما كلفه قد يسر وكل ما كلفه شيء كستا شارع مركاسي وينغو كلفي قد يسر ولا فديدي من أصله بلا فديدي أصل كيس لا فديدي وعند عارض إنه ولا فديدي عارض مركو جرى طرا سو دري وح سو دري مركو جرانا إذن ولا فديدي وكل ما شيء كستا كلفه شارع وينغو كلفي قد يسر ولا فديدي ولا فديدي min aslihi baa la fudeediyey asalkiisa la fudeediyey wa cinda caaridinna waa la fudeediyey markuu jira caarid daraa soo dariyey caarid soo dariyey markuu jirana waa la fudeediyey takliifka waxyaabaa takliifka ah maamuuraadkii manhiyaadka labadaba ilaahay jala wacala asalkooda waa fudidi addoommuhu waxay qaadi karaan baaba la faray waxayna addoommuhu aynay qaadi karaynin lama farin waxaa la faray waa waxay addoommuhu qaadi karaan yuriidu allahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusra ilahay wuxuu idinla doonaya fudayd ilahay idinama doonaya culays wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj fattaquu allaha ma statactum laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscaha marka diintu asalkeedaba waa fudayd wax mashaqo kumama jira wax dhibaato kuma jirto ina hada diinu yusrun diintana waa fududahay buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam weysada madhashada salaada soonka zakada dhammaantood waa wax wada fudud weysada way fududahay salaadina tukanna way fududahay ya inaga aragnay dadku waxayna marka odayaasha inaga rida oo wax yaroo kooban oo inaga rid wey way fududahay marka wax culus ba hadda ma garata marka shareecadu waa ilaahay subxaana wa tacala wixiina faray wuxuu inoo diiday labadaba way inoo fudeeyey asalkeeda waa way fududay kaasoo min xayu asl waxaa kala dhici karta inuu caarid soo dariyo dabeetana caaridkaasi uu maaragtay muxuu ahaa uu fudaydin keensada isagana dhici karta fudaydin inuu keensado sababo baa dhici karta marka qaacidada inoo qaacidada inoo soo socotuu sheekhu inoo tilmaami doono ayaa halkan soo gudagelaysa oo waxa weeyaan almashaqatu tajlubu tayasiir mashaqadu waxa ay soo jiidaa fudaydin bay soo jiidaa oo wuxuu odhanayaa sheekhu fajlib litayasiirin bikulli dii shadad falaysa fi diin alxaniifi min shadad fajlib soo jiid litayasiirin ay tayasiiran fudaydin soo jiid bikulli dii shadad ay bikulli dii mashaqatin mid kastoo mashaqo u saaxiiba fudayd u soo jiid falaysa fi diini diinka dhexdiisa may ahaan alxaniif ay almaa'ili can shirki shirkiga ka soo iilanay towxiidka u soo iilanaya min shatad ay min mashaqatin wax mashaqa markaasi dhexdiisa may ahaan fajlib soo jiid litayasiirin ay tayasiiran soo jiiditaan fudaydin soo jiid fudayd soo jiid bikulli dii shatad mid kastoo mashaqo u saaxiiba iyo dhib u saaxiiba waxaad u soo jiidaa fudaydin u soo jiid falaysa fi diini diinka dhexdiisa may ahaanin diinkii alxaniif ay almaa'ili can shirki oo dee towxiidka usoo iranaya wayaan min shabab wax mashaqaa iyo dhibaatihii markaasi may ahaanin diinka dhexdiisa wey marka qaacidadaas ayuu intana inoogu tilmaamayaa sheekhu raximah llahu tacala wa cinda caaridin taraa qaacidadaas iyaduna tilmaamaysa oo waxa weeyaan culimada qaarkood waxay ka cabiraan waxay ka cabiraan idaa daaqa almru ittasac idaa daaqa alamr ittasac ama almashaqatu tajlubu taysiir labaduba markaa waa isku mid weeyaan markastoo arrinka cidhiidhi galo waa ballaadha waa la ballaadhaya marka wixii mashaqaa waxay soo jiidataa tayasiir bay soo jiidanaysaa fudaydin bay soo jiidanaysaa wey oo de ilaahay baa wuxuu yidhi fattaquu llaha ma statactum laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha marka mashaqada waxa ay culimadu u qaybiyaan laba qayb mashaqatun muctaada iyo mashaqatun khaarijatun can ilcaada mashaqatun muctaada mid muctaadahoo la caadaystay oo cibaadada oo kale maalan aan ka go-aynin ومشقة لا تنفك عن العادة عن العبادة غالبا لا تنفك عن العبادة غالبا عبادة كهر يا ما هبا مشقة عبادة بلا سعوتها واحد مشقة معتادة على لحظة مشقة معتادة على قول رمي ما تيسير كلو تشيدي مثلا مرك لو يسيسنا يا أكل قبل مرك قبل تشرو ويسيس لو يسيسنا يا ما رشاد لما رنا يا قبل يعني حقا مشقة ويا ومشقة معتادة meedhasho marka la meedhanayo qawowgaa la dareemaya iyadana waa lami soonka wakhti kulul oo la joogo oo la soomo ama maalintoo dheeraata soonkeeda iyadana waa lamid mashaqaa ku jirta laakiin waa mashaqatu muctaada cibaadadii baanay ka go-aynba cibaadadii iyadu ma kala hadhayaan wax kala hadhaya maaha qofka marka xuduudda la oog xuduudda lagu oogay ama gacanta la jarayo ama la jeedalinayo karbaash la karbaashayo karbaashkan ku dhacaya waa alam xanuun buu dareemaya xanuunka waa mashaqa weyn tamadaasi cibaadada wax ka hadhaya mushaqatu muctaada wey kuwa noocaasoo kalea cibaadadii meesha ka saari maayaan cibaadadii meesha ka saari maayaanoo wax taysiiroo loo soo jiidaya ma jirto waay taas waa mid mashaqatun khaarijatun can alcaad caadadii bay ka baxsantay wahiya alatii tanfaku can alcibaadati haaliban ady jeernadii cibaadadii bay ka go'antahay iyadu ay ka harsan iyaduna waxay saddex martabadood bay noqotaa mashaqatun takhruju can can alficl mashaqatun tukhriju alficla can can طaaqati اlcabd kamashaqati اlkhawfi cala الnafsi واlaطraafi wa manaafici acdaa'i fahiya muujibaة liلtakhfiif waa qofka daaqadiisi bay ka baxsantay awooddiisi bay ka baxsantayba marka wixii awooddiisa ka baxsan addoonka awooddiisa wixii ka baxsan taysiir waa la fududeeya iyada marka waa sida qofku naftiba u baqdaba ina halaagsanto buu u baqanay ina halaagsanto u baqanay ama atraafta iyo xubnihiisa wax ka mid ina go'aan ayuu u baqanay iyada marka waxay keensanaysaa khafiifin bay keensanaysaa takhfiif bay keensanaysaa waxaa kale iyadana mashaqatun khafiifatan laa laa tukhriju alficla can taaqati alcabd waxa weeyaan addoonka ficilkiisa kama awooddiisa kama baxsana waa mashaqo khafiifa weeyaan mashaqada khafiifki waxa weyan waa qofkii xanuunsanaya wuu xanuunsanaya gaws baa xanuunaya ama caloosha xanuunaysa ama madaxa xanuunaya madax xanuunka iyo gawska xanuunaya iyo farta xanuunaysa uma diidaysa cibaadadii marka iyadu wax asara male takhfiif keensan mayso oo qofkii soomanaa haddii madaxuu xanuuno afr odhan mayno xanuunku adkaada mooyaan xanuunku adkaada mooyaan salaadina ha tukan odhan mayno wuu tukanaya inta caqligiisa saxaya wax kala garanay iyo mashaqo labadaas ay kala jiidanayaan oo labadaa u dhexeeya labadee taa qofka awooddiisa ka baxsan iyo taa khafiifkaabay udhexaysa marka taasina marna waxay raacdaa ta awooddiisa ka baxsan bay raacdaa marna waxay raacaysaa afiifka ayaa ay raacaysaa haddaba iminka sheekh wuxuu inoo sheegay in markay mashaqadu timaado takhfiifkii la keenayo ama la soo jiidayo almashaqatu tajrubu atayasiir tayasiirkaasi takhfiifkaasi asbaab ayuu leeyay asbaabta waxaa ka mid a nisyaanka qofka hadduu wax ilaawo waxaa weeyaan waxay keensanaysaa takhfiif bay keensanaysaa salaad buu ilaawo isaga oo salaad buu is ilaaway isaga oo markaas waxa weeyaan nijaas leh ayuu isku ilaaway jirkiis nijaas ama maradiis nijaas leedahay ayaa uu tukaday waa inaysa ilowsan yihin salaadiisu waa sax waa saxiix culimada qaar kamid siday qabaan wey qaarna waxay dhamayeen waa la soo celinaya sidaa sawaabkiihina lama soo celinayo wey waxaa lamid qofkii oo isagoo isilowsan wax cunay waxna cabay waa sooman waa sooman yahay oo waxna wacan waxna cabay waana ilowsan yahay ayadana soonkiisa sax buu ahaanaya weeyaan takhfiif baa la soo jiiday waxaa ka mid a khata iyo gefka ayaa ka mid a qofkii oo markaa gefa khatawna wuxuu ka mid yahay iyadana asbaabu takhfiifka suu rasuulka inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa kale ka mid a xanuunka xanuunku isaguna waxa uu keensanayaa takhfiifka maalan uu biib ku meedhin kari waaye ama uu ku weysan kari waaye waa tayamumaya wey waa gebagabaysanaya saasoo kale waxa weeyaan istaag buu ku tukan kari waaye fadhi buu ku tukanaya fadhi buu ku tukan kari waaye jiif buu ku tukanaya waa asbaabta iyaduna keensanaysa takhfiifka ay keensanaysa safarka ka mid a iyaduna oo safarka iyaduna rukhas fara badan buu leeyahay soon hadday tahay salaadii hadday tahay ahaaradii hadday tahay kuwaasoo dhan isna waa uu yeelanaya waxaa kale ka mid a jahli qofka oo waxyaabaha qaar kamid a garan waaye waa inaan arki doonaa insha allahu tacala waxaa ka mid a ikraaha qofka wax lagu qasbo suu rasuulku yihi alayhi in allah tajaawaza can ummatiha alkhata wanisyaan wama stukrihu calayh wixii lagu qasbina waa laga dhaafa iyaduna marka iyaduna takhfiif ayay wadataa weeyaan waxaa ka mid a nusqaanta annaqs nusqaantu waa sabab min asbaab اtakfiif oo qofkii waalnaa takaaliifta baa laga dulaaday isaga qofkii waalnaa takaaliifta baa laga dulqaaday waxaa kale iyaduna ka mida takfiifka dumarka qaar ka mida dumarka xaalado ka mida iyaguna waa la takfiifiyey oo de raggi waa xaggii takliifka waa kala mid laakiin meelaha qaar ka mida laga takfiifiyey oo markay caadada leedahay dee salaaddi ba laga dhaafay salaaddan welibna qalayn mayso soonkiina way qalayn doontaa salaaddii qalayn mayso marka xagga iyadana waa laga khafiifiyey oo khafiifinta ayaa soo gudgelaysa meelayo fara badan oo noocaasoo kalea bay markaa ahlucilmigu sheegaan wuxuu uhi sheekhu raximah اllah wma اstaطacta afcal min alma'muuri wاjtanib اlkula min almaxduuri wafcal samee ma staطacta wixii aad kartid min alma'muuri xaalo markaasuu yahay wixii la isfaray wاjtanib اlkula dhammaan ka fogow min almaxduuri xaala uu yahay markaa wixii laisku diiday wama staacta afcal min alma'muuri wafcal samee ma staacta wixii aad kartid min alma'muuri xaalo uu yahay wixii la isfaray wajtanib ilkulla dhammaan ka fogo min almaxduuri xaalo uu yahay wixii markaasi laisku diiday marka halkan qaacidadani waa aayadda qur-aanka fattaquu llaha ma staactum iyo xadiidka rasuulka idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma staactum markaan idin faro shay intaad awoodiin kala kaalay shay haddaa laydiin diidana fajtanibuuhu ka dheeraada dhammaantii oo ka fogaada marka meesha maxaa ka soo baxay wixii la isfaray waa lala imanay wixii la isfaray waa lala imanay intii la awoodo lagala imanay wixii la isku diidayna dhammaan waa laga fogaanay wamaa nahaytukum canhu fajtanibuuh dhammaan waa laga fogaanay marka waxyaabaha ma'muuraadka waa lala imanaya haddaa lala iman kari waayana inta lala iman karaya lala imanay ma'muuraadku waa waajibkii iyo sunnihii labaduba waa soo gudagelaya wixii la isfaray waa lala imanayaa haddaa lala wada iman kari waayana inta lala iman karayaa lala imanay inta lala iman kara lala imanay iminka maalan zakaatu lfitri waa waajib inta la bixinayaana waa saac soo ma saac baa la bixinaya waay qof wuxuu saac bixi wuxuu ihi sac ma hayee nisfu sac baan haystaa nisfu sac bix baa la odhanaya fattaqu llaha ma staطactum waay weysadii weysadu waa waajib xubnaha waajibta in la meedha waa afar sooma ayadda qur-aanka sheegtay wejiga labada gacmood madaxa lugaha biyo wada gaadhay ma haysatid waxaad haysataa un biyo qayb ku gaadhay qayb kalena aan gaadhayn wejigii labada gacmood keliya unbuu ku gaadhaya madaxii lugihii ma gaadhayaan biyahaas ama wejigii gacantii midig buu ku dhammaanaya inta kale biyihii ma gaadhayaan miyaad gebagabaysanaysaa maya horta biyahan ku weysiiso intay gaadhaan ku jooji halkaa marka kaaga go-od wixii ka dambe tayumka la kaalay marka fattaqu llaha ma staطactum marka saasay noqonaysaa waay wixii la isku diiday lakin waa laga wada fogaanaya dhammaanteed siduu rasulku noo sheegay alayhi salatu fajtanibuuhu ka fogaada weeyaan dhammaan waa laga fogaanaya dariiqadeeda iyo wasaa'isheeda intaba waa laga fogaanaya zinadayna loo diiday waa laga fogaanaya xataa dariiqii ku gaadhsiinaya waa laga fogaanaya waa laga dheeraanaya waay khamradii baa la diiday waa laga fogaanaya xataa dariiqii ku gaadhsiinaya waad ka fogaanaysa sababtu waa maxay waxay dhahay culimmadu attarku ashalu min alficl shayga samayntiisii iyo ka tegitaankiisa ka tegitaankaa fudud iska daabaa shaygoo iska daysid baa fudud ficilka la imaanshaha ficilka ama shayga samayntiisa iyo shayga iska dayntiisu waxa labada fudud iska daynta saa daraaddeed baa la yidhi iska wixii markaa laydiin diiday dhammaan ka fogaado ka dheeraada ha u dhowaanina laakiin xaggii samayntii maadaama oo ay ka adag tahay tarkigii iyada waxaa la yidhi la kaalaya wixii aad kari weydiin intaad karisiinka la kaalay la wada kaalaya haddii labadi midba wixii labin karisan la kaalaya farqigu dhex marka waa caynkaas maxaan nidhi tarkiga iyo ficilka iyo ma sahlan tarkiga saa daraaddeed ba wixii laisku diiday la yidhi ka wada fogaada waxba lagoo soo lama odhanin intaad karaysa inuu ka fogaada lama odhan ka wada fogaada wey markaa qofku ka dhaaranaya والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسيء فافتهم والشرع شرع laa yalzamu ma waajibay qabla alcilmi ogaanshaha ka hor daliiluhu kaa daliilkiisu ficlulmusii ficlulmusii waa ninkii salaadiis xumeeyey ficilkiisa weeye faftahimii arrinkaasi fahm oo si fican ula soco washarcu sharcigu laa yalzamu ma waajibay qabla alcilmi ogaanshaha ka hor yani qofka dun cilmi u yeelan sheegan ka hor kuma waajibayo laazim kuma noqonayo daliiluhu ficlu lmusii ninkii salaadiisa xumeeyey ficilkiisa ayaa u daliila ee faftahim arrinkaasi fahm wey sheikhu lislaam ibnu taymiya raximah llah wuxuu yidhi ina asharaa'ica laa talzamu qabla alcilm sharaa'icdu ma waajibto qofku waajib kuma noqoto kuma laasimto inta aanu ogaanin ka hor intuuna ogaanin ka hor jaahilku ka yahay shaygaasi laazim kuma noqono kuma waajibo waxaana u daliila qowluhu tacaala wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcaa rasuula ilaahay subxana wataala addoomaha caadaabi maayo ilaa waa uu soo diro rusul usoo diro oo rusushaasi maxay ku oogaysaa xujadiiba ku oogaysaa rusulan mubashiriina wa mundiriin lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda rusul ya marka waxa weeyaan dadkii haddayna shareecadii gaadhin kumay waajibin markay gaadhay ku waajibaysa marka xadiiskan iminka ugu daliishaday ninkii salaadiisa xumay waynu wada garananaayo waa ninkii rasuulka yimi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam ee intuu masaajid masaajidka qayb ka mid ku tukaday intuu dhinac ku tukaday masaajid rasuulka oo masaajidka fadhiy u yimid oo salaamay rasuulkuna ku yihi alayhi wasalam irjic fasalli fa innaka lam tusalli orada noqo salaadaada soo hagaaji salaadaada sax maahe maa tukanin buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam saddex jeer buu ku noqday caynkaas markuu saddexdii jeer ku noqday markii dambe wuxuu ku yidhi waladii bacaka bilxaq maa uxsinu hayrahu facallimnii waxaan ku dhaartay allah xaq kugu soo saaray intaa waxaan ahayn ma garanayaan ma hagaajin intaa waxaan ka hagaajin kari maayo facallimnii ibar buu yidhi taata idan rasuulku waa baray calayhi salaatu wasalaam idaa qumta ila salaati faasbic alwuduu salaadii loo tukanayey weysada buu ka bilaabay salaadoo dhan buu baray waxay idhaahdeen culummadu wuxuu daliiluga yahay ama halkuu inaga tusinaya xadiidkaasi waxa weeye ninkani tumaaniinadii oo arkaantii ahayd buu ka tegey rukni buu ka tegey rukni oo salaada rukni salaada ka mid oo laga tagaana salaaddii wuu burinaya wuu fasahaadinaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaadaasi unbuu faray inuu soo celiyo salaadihii hore o dhan ma uu furan inuu soo celiyo waayo wixii hore muu garanay tan laakiinka waa la bara waa loo sheegay ya salaadaha saa u tukan jirtay oo dhan soo wada celi rasuulku ma odhan calayhi salaatu wasalaam muu fari laanna muu garanay jahli baa jira marka alcudru biljahl jahligu waa lagu cudur daaraya weyaan cudur cudurdaar buu yeelanaya waxaa kale u daliishadeen ahlu cilmigu iyaduna markaa qaacidadan daliilu noqonaysa rasuulku sala allahu calayhi wa aalihi wasalam gabadhii dhabar furanka lahayd ee u timid rasuulka ee u sheegtay inay dhabar furan leedahay oo dhiiggii iskaga darsamay kii xaydka ahay kii dhabar furan iskaga darsamay waxay rasuulka anu ma daahiroobi afa adcu sala salaada ma ka taga waxay culimmadu rasuulku waxa uu u sheegay inay salaaddii tukato salaadihii ay ka tagtay ee hore muu farin ay u malanaysay inay marka waxa weeyaan ay u malanaysay inaanay tukanayninoo de waxaan xaydu yahay mu au farin rasuulka alai salatu salaam inay soo celiso muu farin aduu adilla caynkaas ayuu deliishadaan marka qofku markuu shaygii uu aqoonsado unbay wuxuu laazim ku noqonaya inta uu jaahilka ka yahay laazimku maaha laakiin wuxuu inoo sii raaciyey tafsiil wuxuu yidhi لكن إذا لكن إذا فرط في التعلم فذاك محل نظر فلتعلم لكن أصاحت idaa farada fi tacallumi barashada marka uu ka gaabiyo fadaakaasi maxalu nadrin weey meel fiirsasho weeyaan faltaclam arrinkaa ogow arrinkaasi ogow wey waay laakiin hase ahaatee idaa farada marka uu ka gaabiyo fi tacallumi barashadii cilmiga barashadiisii marka uu ka gaabiyo la iman waayo ee isagu uu markaa xaggiisa ay noqoto tafriidkaasi fadaakaasi maxalu nadrin wey meel eegmo iyo fiirsasho weeyaane faltaclim arrinkaa ogow ula soco yani ma alcudru biljahl qofka jahli ma loogu cudur daaray alcudru biljahli ma wada noqonayo cudurdaar ma wada noqo dhammaan tafsiil baa gelaya wey micnaheedu tafsiil gelaya waxa weeye qofku haddii uu hadda soo islaamo dabeetana ama khamra uu cabo ama sanam uu sujuudo wuxuu nin sanam sujuudo buu hadduu soo islaamo sanam buu sujuudo ama khamrad buu cabay ama waa zinaysta wuxuu arkay waxaan xalaalin yihiin sidii hore caadigaa buu haysta waa lagu cudurdaaray jahliga waa lagu cudurdaaray waayo iminku waa xadiidu cahdin bilislaam qof islaamnimadii ku cusub weeyaan waxaa la mid a iyaduna qofka baadiye ku nool meel baadiya oo culimmada ka fog waxyaabo fara badan oo sharaaicdina ayna gaadhin oo aan garanayn isagana waa loogu cudurdaaraya jahligaasi maadaama oo uu ku ka fog yahay culimmadii iyo dhulkoodii ka fog yahay waxaa kale iyaduna ka mid ah qofkii dhulkii gaalada ku barbaaray qofkii dhulka gaalada ku barbaaray waa qof muslimka dhulkii gaalada ku barbaaray uu la qabsaday uun waxay samaynayeen mana garanaya iyada lafteedii inuu maarkaa waxa weeyaan waxaan xaarayn iyadana waa lagu cudurdaaray laakiin qofka dhul muslim ku nool culimmadina ay joogto ama culimmadii ay ka agdhowdahay amaba laga yaabo inuu ashyaada qaar ka mida maqlayay in qubuurta la tawaafo ma bannaanabu maql wuu iska tawaafeba loogu cudurdaari maayo kaas sidoo kale culimmadii baa joogto waa weydiin karaya iyada iyadana jahli loogu cudurdaari maayo laanna culimmadii baa agtiisa joogto ninkaasi dee tafriid buu la yimid wuxuu ka gaabiy waxbarashadii buu ka gaabiy marka iyadana waxay noqonaysaa inaan loogu cudurdaarin marka qofka meel culimmadu joogto jooga meel culimmadu ay ka dhowdahay jooga meel cilmigii yaalla jooga ama cilmiga laftiisiiba maqlaya amaba culimmadiiba weydiin karaya kaa cudurdaar ma yeelanayo jahligiisa cudurdaar ma yeelanayo waxaase waa bidca ayuu maqli umuu joojin bee ugu wadaa uun cudurdaar male waxaas waa shirki baa la yidhi umuu joojina waa wadaa cudurdaar male laanna culimmadu waa sheegtay culimmadu waa sheegtay allahuma ila isagu ta'wiil wata mooyaan waxa wiilanaya mooyaan marka tafsiirkaasa gelay halkan waxaan yar baraarujinayaa الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله kutubtiisa qaar ka mida meelaha qaar ka mid wuxuu ku tilmaamaa inaan jahliga lagu cudurdaarayn oo adilada markuu soo tilmaamo qaarkood sida kitaabka majiidka oo kale kitaabu tawxiidka oo kale haa kitaabu tawxiidka ayaan filaya inuu meelaha qaar markaa tilmaamayo wahada laa yucdaru biljahl yani aayadda qur-anka ma xadiiska dil wuxuu yahay inaan jahliga qofka loogu cudurdaaraynin taa micnaheedu maaha maxamed bin cabdilwahaab waxa uu qabaa inaan qofka loogu cudurdaaraynin jahli inaan loogu cudurdaaraynin buu qabaa maaha micnaheedu sidaana dadka qaar baa u fahmay waliba rag culamaa waa caynkaa u fahmay oo u fahmay inuuna sheekhu markaa cudurdaar qofka jaahilka cudurdaar una siinin laa yucdaru bijahl wa hada khata laanna wuxuu leeyahay hadallo kaleoo cad buu leeyahay oo tilmaamayo in cudurdaar qofka jahliga loogu cudurdaari karayo waa hadallo kaloo sariixa buu leeyay marka hadalkiisani kaa kale lagu qaadaya ama tafsiilka aynu gelina la gelinaya yani waxaa la odhanayaa markaan jahli lagu cudurdaaran waa goorma waa marka culimmadii la joogo ama culimo weydiin karayo ama beledka wii beled culimo ka agdhowdahay uu yahay xilligaasoo kale ama uu maqlayayba dee jahli loogu cudurdaari maayo lakiin marka kale loogu cudurdaari markaa fahamka noocaasihi wuxuu ku tusinayaa in aan qolada u nisbaysay maxamed ibn cabdilwahaab raximahullah inaan qabo alcudru biljahl inuuna qabin oo qofka cudurjahl aan lagu cudurdaaraynin kalaamkiisa kale may arkin haddii arki lahaayeenna sidaa ma yidhahdeen oo qofka dubay ka qarsoon kartaa hadal sheekhu dhinacunbuu soo qadan dhinaca kale waxa laga yaaba inuu ka hadal kale una arkin ayaa laga yaaba واي وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة وكل ممنوع شيء كستأول الديدي فللضرورة ضرورة أوجد با يباح الله بنين والمكروه مكروه نوال بنين دون عند الحاجة باهدا أكتد ولا بنين دون أيضا وكل ممنوع شيء كستأول ممنوع أو حرام شيء كستأول حرام falidaruurati daruuro awgeed baa yubaaxu loo bannayn doonaa waa adaruuratu wici maxduuraat weeyaan walmakruuhu makruuhana waxaa lagu bannayn doonaa cinda alxaajati baahida agteeda ayuu bannaanaan doonaa wey ya marka qaacidadu noo tilmaamaya waa qaacidada sida addaruuratu addaruuraatu tubiixu lmaxduuraat waa qaacida macruufa tubiixu lmaxduuraat waxyaabaha maxduuraadka ee xaaraanta ah ayay daruuradu bannaysaa makruuhaadkuna waxay bannaysaa alxaajiyaat waalmakruuhaat tubiixuhaa alxaajiya alxaajaat xaajaadkaa markaa bannaynaya marka meesha waxaan ka soo baxay wixii daruuro ah wixii xaaraana way bannaynaysaa addaruuraat tubiixu almaxduuraat soo ma iyo makruuhaadkiina maxaa bannaynaya xaajaadkiibaa banaynayni wixii makruuha xaajadiiba ku banaynaysa iyadana waay daruuradu waxyaabaha maxduuraadkaa in ay banaynayso waxaa u daliila qowluhu tacaala faman idura hayra baaqin walaa caadin falaa isma calayh faman idura hayra baaqin walaa caadin falaa isma calayh laakiin daruuraadka waxyaabaha muxaramaad xaaraanta bannaynaya ama qaacidadaasi shuruud bay yeelanaysa addaruuraatu tubiixu maxduuraat shuruud baa loo dhigay shardiga koowaad an takuuna daruuratu waaqicata horta wax dhacay waa inay tahay maxaa ku baxay wixii aan dhicin way dhici doontaa maya waa inay dhacdo horta daruuradu baktiga qofku markuu gaajoodo ee gaajo ay noqoto inuu u dhinto waxaa u bannaan baktigii inu cuno neefkii baktigii inu cunaa u bannaan daruurada bannaysa in xaaraanta la cuno waa maxay waa aljuuc horta juucu inuu waaqic wax dhacay waa inuu yahay iminka muu dhicin laakiin qofku wuxuu ka baqanayaa inay gaajadaasi ku timaaduu ka baqanaya maya taas ma bannaynayso baktigii bannayn mayso marka wayn horta shayga daruurada bannayn daruuradan xaaraanta bannaynaysa waa inuu yahay shay waaqac u dhacay waa inuu yahay kaasi waa mid wax soo socdo la sugayo lasle u dhici doonaa ama waa iman doonaa iyadu ma banaynayso waay shardiga labaad waxa weeyaan an laa yakuuna hunaaka wasiiratun ukhra ghayra almuxarami shaygan xaaraanta ah mooyaane wax kale waa inuu jirin haddii waxyaabo kale ay jiraan wasaa'il kaloo mubaaxaya hadday jirto oo uu qofku kaga baaqsan karay inuu shaygan xaaraantaa cuno uu kaga baaqsan karay ama shaygan xaaraanta uu la yimaado iyadana daruuradu marka mid banaynaysa noqon mayso waayo waxaa la hayaa wax kaloo kaga baaqsan karaya shaygan xaaraanta ayuu marka waxwe ayaa la helaya haddii taa la helaya daruuradii ma noqonayso mid markaa banaynaysa shaygii xaaraanta banayn mayso waxaa matalan baktigii iyo in uu beer beer meelo ku yaallo ka agdhow inuu markaasi ka goosto raashin uu ka cuno ama caleen uu ka goosto meesha uu cuno caleentan in uu cuno wuxuu kaga baaqsanaya baktigi inuu cuno baktigi inuu xaaraan noqon mayso marka baktigi inuu cunaa xalaal u noqon mayso baktigi inuu cunaa noqon mayso xalaal u noqon mayso laanna maxaa maxaa la helay wax kale oo kaga baaqsan karo shaygii xaaraanta ha la imaanshihiisi ayaa la helay taas markaa iyaduna shardiga labaad wey shardiga saddexaad waxa an yakuuna alakhdu min almuxarami biqadrihi inta xaaraanta ka qaadanayaana inku qadarkeeda waynu qaato addaruuratu tuqadaru biqadariha addaruuratu tuqadaru biqadariha waa in uu nafta ku celinayo uu nafta ku ilaalinayo maaha wax badan qaadan maayo hal hurma hadday ku filan tahay laba ka dhigi maayo laba hadday ku filan yihiin saddex ka dhigi maayo haddii haraadka ay noqoto inuu waxaan uu cabay uu cabaya ay haraadka ka jarayso waxa weeyaan hal mar oo ka bashada haddii haraadka ku filan tahay mid labaad ku celin maayo wixii xaaraan tahay marka الضرورة تقدر بقدرها شرط أفراد أن تندفع الضرورة بهذا المحرم وإني ضرورتي وإني كريح ميسو شيئا حارانتها وإني كريح ميسو ويان هديني كريح مينين أيضا الله لا يمر مثلا خمرة وكر قف بحراب بو بختي حراب بو بختي wuxuu cabana ma haya aan ahayn khamro wax kale oo dhuuntaa u maraysa ma jira aan khamro aan ahayn khamradii ma cabaya maya waayo hadda ninkan waa dhimanayaa haraad buu dhimanaya khamradii nin cabi maayo muxuu cabi waaye khamradu haraadkii sii kordhisaaba daruuradii meesha kamaba saaraysaba laa tandafic addaruura daruurada meesha kama baxayso mid daruuradii celinaysaba maahaba way sii kordhinaysaaba waxay la yidhi khamradu haraad bay sii kordhisaa keentaa marka maadaama oo aanay daruuradii meesha ayna ka saaraynin amaba aynay dafcinaynin iyada lala iman maayo laakiin bal xataa masale kaloo khamriga ku saabsan aynu keenno qof baa wasalada hiilababa dhuunta u istaagtay wax kale oo lagaga dejiyaana meesha ma yaallo aan aan khamra aan ahayn wax kale oo lagaga dejin karo oo uu cabbi karaa biyo iyo caana iyo waxba meesha ma yaallaan dhuuntana oo taagantahoo qof dhaqaaqi kara maa waa ku dhimanaya waa daruura weeyaan daruurada waa marka dhimashada la gaadho wey halkaas khamrada ma cabaya haa dadkan wuu ka dejinaya ka hore kan wuu dafcinaya daruuradii soo sama daruurada wuu dafcinaya soo dafcinaya dhuunta wixii u taagna wuu dhaafinaya soo ma dadkan wax laga yaba inuu badbaado laakiin haraadkii ma biinayo wuu sii kordhinayo ku badbaadi maayo markaa iyadana waxay noqonaysaa markaa inaan banaanaanayn waxaa kale kamid shuruudda an yakuuna almaxduuru anqasa min adaruurati shaygan daruuradiihi waa inuu ka nus shayga maxduurkii xaaraantiihi waa inuu ka nusqaansan yahay daruuradii waa inuu ka- ka nusqaansan yahay marka halkan waxaa soo gelaya xaggii ikraaha oo qofkii haddii lagu qasbo inuu dil geysto haddii la yidhaahdo hebel waa inaad dishaa haddaad dili weyda adaa lagu dilaya haddaa la yidhaahdo hebelkii ma dilaya suu naftiisu badbaadiya ya maya waayo naftiisu kama wanaagsan maxay nafta kale marka waa inuu shaygan yahay shay ka nusqaansan min adaruurati aduu shuruudaha noocaas iyo ahlucilmi markaasi ay u dhigaan xagga makruuha eh, iyadana makruuha iyaduna mubaax bay noqonaysaa cinda alxaajati wakti marka xaajadu ay keensato iyadana mubaax bay noqonaysaa waay safarka safarkoo kale de ahlucilmigu waa qaybaan safar waajiba safar sunna'a safar xaaraana safar makruuha safar mubaaxa axkaamta shanta ahayd bay marayaan safarka makruuhu waa kee qofkoo keligii safraa waa waa makruuh weeyaan qofku inuu keligii safar galo keligii uu socoteeyo waa makruuh weeyaan laakiin waqtiyada qaar baa xaajadu keensanaysa keligii inuu safro marka xaajadu shaygii makruuha maxay ka dhigaysaa mubaax bay ka dhigaysaa waay laakiin mid kalena wanaad ogaataayo mubaaxa iyo iyo makruuhu shay haddana shaygaas waa makruuh lagu yidhaahdo waana mubaax ogu waana mubaax sida ahlucilmi markaa ay tilmaameen xaajada iyo daruuraduna way kala daran yihiin oo de daruurada nafti baa u baktiyaysa weeyaan nafti baa lagu ilaalinayaaba nafti baa lagu ilaalinaya xaajadana mashaqadii baa lagu rafcinaya wey ama qofkii maf- mashaqa ka soo gaadhaysa wey mashaqa soo gaadhaysa marka teba laba daran ya keba daran daruurada daruurada nafta lagu ilaalin nafta baxaysaba لكن ما حرم للذريعة لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعري لكنها صهات ما حرم وحي لو ديدي للذريعة أي لسد الذريعة ذريعة awditaankeeda wixii markaasi dariiq xaaraana wasiilo u noqonaya joojinta lagu joojinayo wixii loo xarimay yajuusu waa banaanaanaya lilxaajati baahi ayuu u banaanaan doonaa kalcariyati cariyadii oo kale laakinaha saaatee maa xurima lidariica ay lisadi dariica dariicada oo lagu joojiyo wixii loo xarimay yajuusu waa banaanaanaya lilxaajati xaaje ayuu u banaanaanaya kalcariyati sida cariyada oo kale alcariya oo inoogu tusaalanaya sheekhu waa bayca musaabanada la yidhahda laga soo reeb bayca musaabanada maxay yaa sheegaya baycu lmusaabana rasuulku waa diiday sal allahu calayhi waaalih wasalam musaabanada musaabanadee sheegaya tafadal haa waay waad soo dhadhoweysa adu hay fadal raycu- baycu ruabi biruab fadal ayaan le baycu ruabi bitamr ruabkan geedka saaran timirta geedka saaran ee qoyan ayaa waxaa lagu iibsanayaa timir go-an ayadoo la soo gooyey oo dhulka taala marka timirta geedka saaran baa timir kale lagu iibsanaya baycu ruab bitamr waa musaabanana waxaana ya oo in laisku iibsado markii rasuulka la weydiiyey wuxuu ku yidhi ayanqusu idaa yabis rutabka marka la soo gooyo ee la qalajiyo ma nusqaamaya qaaluu nacam waxay dhahan haa rasuulku waa diiday calayhi salaatu wasalaam marka waa diiday wuu nahay lanna waa riba ged jirta lan qaacida waxay odhanaysaa aljahlu qaacida ribada aljahlu aljahlu biاtamaauli kaalcilmi biاtafaauli aljahlu biاtamaauli labada shay isku jinsiga ee laisku iibsay ribadu ay gelayso isleekaanshahooda haddaan la garanaynin waxay ka dhigantay kaalcilmi biاtafaadul iyadoo la ogyahin kala badan yihin bay ka dhigantay yani timir baa timir lagu iibsanaya waa isku jins inay isleeg yihiin lama garanayo waxay ka dhigantay iyadoo la ogay inay kala badan yihiin inay kala badan yihiin inay marka inay kala bataanna waa xaaraan oo riba gelaysa dee ribada riba fadl la yidhahda gelaysa marka halkaas ay gelaysa marka cariyadu bayca musaabanada laga soo reebay in timir rutabkii geedka saarnaa lagu iibsada xaaraan bay ahayd marka la- waxaa laga soo reebayaa cariyada laga soo reebaya ahlul caraaya waa ahlul caraayagu waayo waa qof isagu timir haysta oo rutab aan haysanin rutabkiina u baahan inuu cuno ayuu ugu baahan yahay inuu iibiye maha inuu cuno oo quud ka dhigto ayuu ugu baahan yahay marka waxaa loo ruqseeyey in uu kan timirta ku iibsada rutabka ku iibsada loo ruqseeyey laakiin shuruud bay leedahay shuruudda waxaa ka mid a in uu ugu baahan yahay inuu cuno hadduu bo- doonayo inuu iibiye maya waa xaaraan weyaan waa inuu inuuna haysanin wuxuu ku iibsado rutabka wuxuu ku iibsado waa inuuna haysanin timirtaa mooyaane shan awrna waa inay ka yartahay waxay qaado shan awr hadday gaadhay wixii ka sarreeya iyadana ma banaana xaaraan bay noqonaysaa shuruudahaas iyadana ay yeelanaysaa haddaba wixii dariica loo loo xarimay sad saddu dariica yacni shay wasiilo iyo dariiq u noqonaya shay xaaraana baa la joojinaya waana- waxaa waa la iska joojinaya oo- waxaa waxaa loo xarimay in dariiq buu u yahay maxay shay xaaraan oo dariiq u noqonay marka shaygii noocaasi ahaa ee dariic ahaan loo xarimay ya waxa uu noqonaya waa banaanaanaya xaaje xaajaadka ayuu u banaanaanaya waxay- waqti xaajaadka timaado waa banaan sida cariyada oo kale oo cariyadu xaaraan bay ahayd waxaana loo xarimay dariiq bay u ahayd ribadii ah, dee ahlu cariyihi baa laga soo reebay weyaan marka qaacida sadu daraa'ic sadu daraa'icaasi ahlucilmigu maaragtay aad bay uga hadlaan ibnulqayim baana ka mid a eh, ragga aadka uga hadlay kitaabkiisa iclaam almuwaqiciinka waay marka waxaa eh, almuxa- waxa waxay waxay culimmadu yidhahdaan shayga xaaraantii waxaa loo qaybiyaa taxriimkiisa inuu yahay taxriim lmaqaasid iyo inuu yahay taxriim lwasaa'il labadaasaa loo qaybinaya inuu yahay taxriim lmaqaasid iyo inuu yahay maxay taxriim lwasaa'il marka wixii taxriim lmaqaasid waxaa lagu banaystaa un daruuro keliya bes laa yubaaxu ilaa cinda daruura wixii taxriimkiisu yahay taxriim lmaqaasidka wixii taxriimkiisu taxriim lwasaa'il yahayna xaajiyaadka waa lagu banaysan karaa wixii xaajiya waa lagu banaysan karaa saasay yidhahdeen laakiin sida saxiixi waxa weeyaan in la yidhaahdo wixii sharcigu uu diiday waa xaaraan ila lidaruura daruuro mooyaane xataa xaajada banaan mayso ilaa wixii daliilna tusiye mooyaane daliil wixiina tusiye oo daliilku muxiina tusiyey iminka marada xariirta waa xaaraan nasku wixiina tusiyey marada xariirta ragga waa ka xaaraan inay xidhaan haddana rasuulku sal allahu calayhi waaali wasalam wuxuu u ruqseeyey maxay cabdiraxmaan ibnu cawf iyo zubayr ibnu cawaam markii ay cadhadu ku dhacday wuu rugsay marka shaygii xaaraanta ahaa rasuulku dilbaha ku soo arooray marka marka waxa- in la yidhaahdo shaygii la xarimay waxaa lagu ee nasku uu xarimay waxaa lagu banaysanayaa uun lidaruura baa lagu banaysanaya ilaa wuxuu daliilina tusiyey ee noqonaya marka waxa weeyaan ee ruqsad noqonaya mooyaan saan la yidhahda ayaa ku wanaagsan lakin culimada qaarka way kala qaadeenoo taxriim almaqaasidkana daruurada lagu banaysanaya taxriimka wasaa'ilkana wixii taxriim alwasaa'ilana xaajiyaadku xa- wixii xaaja way ku banaanaa si imka halkan sheekhu nagu sheegaya oo kale waay وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا ترددي فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سيأتي وإن يعل خارجا كالعمة فلن يضير فافهمن العلة وما نهي عنه وحي للديني ومن التعبد عبادة مركزة كميدة أو غيرها أما عبادة أنا حين معاملات كيا أفسده وعد كحكم أي أحكم عليه بالفساد فساد كحكم لا ترددي أي لا تتردد هكذا نقول الحكم كاسي وما نهي عنه وحي لديده أو من التعبد عبادة كمدة عبادوينك كمدة أو غيره أما وحي أن عبادة وأنا حين معاملاتك أفسده فساد لا ترددي هكذا نقول marka wixii la yidhaahdo waxaa waa la diiday waxaad ku xukuntay inuu faasid yahay ku xukun wixii nahya ama mucaamalo ha noqdo ama ha noqdo maxay ya cibaado ha noqdo laa salaata liman lam yaqra bifaatixati alkitaabi qofkan faatixada aan aqriyin salaad yeelan maayo laa salaata liman laa wudu'a lahu qofkii aan weysana salaad male qofkii bilaa weyse ku tukada salaadiisa waa faasidle qofkii bilaa faatixa ku tukada salaadiisa waa faasidle ya wahalu majr لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ آه، يكو يقول لمدك عبا- المعاملات كي يقولوا والله مدوي waxa kale ka lamid iyadana soonki baa mid aho soonki hadduu qofku soomo rasuulku wuxuu diiday calayhi salaam in la soomo yowmul ciid labada ciid in la soomo waa diiday ciidda soomitaankeedu waa xaaraan qofkii soomo soonkiisa ma saxay weeyaan ayaamu tashriiqa in la soomo iyadana ma moonaan oo xaaraan weeye qofkii soomo soonkiisu sana asixi maayo saas odhanaysa iyo wixii markaasi lamid ah Ma- waxaa kale iyadana lamid ah salaada dee quburaha lagu tuko iyadana salaada sax noqon mayso dhahda ila waa la diiday iyadana qubuurta marka hadda lagu dhex tukanayo waxaa ka mid a nikaaxii bilaa weliga ahaa oo kale maalan nikaaxaas waa faasid leh qofkii oo guursaday nikaaxulmaxaarim ilahay wuxuu yidhi walaa tankixu maa nakaxa aabaa'u aabbayaashin waxay guursadeen ha guursanina dumarkii aayada ahaa kuwaasoo la guursadaana waa xaaraan weeye qofkii guursaday nikaaxiis waa faasid wey waa halu majar xaggii bayca khamradii in la iibiya waa xaaraan waa faasid marka baktigii liibiya waa xaaraan waa faasid wey iyo kuwa iyagana midka oo qiyaas qaado marka waa faasid haddaba fakullu nahyi nahyi kasta oo caada lidawaati daatada lafteeda markaas u noqday aw lishuruudi ama shuruudii u noqday sayaأtii waa iman doonaa mufsidan xaalow yahay mid fasahaadinaya fakullu nahyin nahyi kasta oo caada lidawaati daatooyinka markaasi u noqday shayga laftiisa u noqday aw lishuruudi ama shuruudii shayga u noqday sayaatii waa imani mufsidan xaalow yahay mid wax fasahaadinaya wain yacud hadduu u noqdo likhaarijin daatada shayga wax ka baxsan hadduu u noqdo kalcimmati sida cumaamadii xariirtaheed oo kale lagu tukaday oo kale weeyaan falan yadiira waxba yeeli maayo fafahmanna alcilla cillada fahamba kuli wain yacud hadduu u noqdo likhaarijin shay ka baxsan daatadii ka baxsan hadduu u noqdo iyo shuruudii kalcimmati sidii cumaamadii oo kale weeyaan cumaamadee cumaamadii xariirta ahayd ee xariir xariirta inuu qofka ninku inuu xidho uma banaaneen cumaamadii xariirteedu ku tukaday wey falan yadiira waxba yeeli mayso wey salaadiisii oo salaaddii faasid noqon mayso fafhamana alcilla cillada faham halkan haddaynu soo ururino waxay ku soo ururaysaa un قاعدة وقاعدة أصول أصولية ويا النهي يقتضي الفساد وكاس وقاعدة أصولية النهي يقتضي الفساد نهي بوحو كان سنيا فساد بو كان سنيا فساد بو كان سنيا قاعدة داس هل علم قرن كلمة كتب كالفين سيدا الحافظ العلاء وكلا kitaabkiisa taxqiiq lmuraad fi ana annahya yaqtadi lfasaad aad bina ahlu cilmigu uga hadlay waana laisku khilaafay meelaha qaar ka mid sheekheennu markaa dariiqo tafsiil ayuu mariyey waxa uu yidhi nahyigu in uu daatada shayga u noqdo oo daatada shayga laftiisii la nahyo iyo shardi uu leeyahay inuu u noqdo nahyigaasi labada xaale hadduu yahay nahyigu wuxuu ku tusinayaa fasaad buu ku tusinaya shaygaasi waa faasid buu yahay waa markuu u noqdo maxay daatadii shay ya iyo shardigiisii ama shuruudii buu noqonay waayo maalan xadiiska rasuulka sala allahu alay sl nahaa can soomi yowmi alciid maalinta ciidda soonkeedii baa la diiday diidmadiiyo nahyigu wuxuu noqonayaa soonka laftiisii buu noqonaya yaa soonka laftiisii baa la diiday la imaanshaha lala yimaadaan wuxuu ku tusinaya faasid uu yahay marka in la soomaa maalinta ciidda waa faasid weeyaan waay waxaa ka mid ah iyadana asalaatu fi awqaati nahyi awqaadii nahyiga oo la tukada iyadana wakhtigaa sabadi bartigeeda taagan tahay markaad ceebta sii dhacaysay markaad ceebta soo baxayso in la tukada waa la diiday wuxuu rasuulku sala allah alay slam laa salaata bacda subx xata tatluca shams walaa salaata bacda alcasr xata taqruba shams iyadana waa la diiday marka iyadana wuxuu noqonaysaa daatadii shayga ayuu noqonay kiimikeenu sheegayna nikaax walaa tankixu maa nakaxa aabaa'ukum aabbayaashin waxay guursan ha guursanina ninka aabbihii dumarkii guursaday guursadaa de nikaaxiisu waa faasid baa nidhi nahyigani wuxuu ku tacalluqaa wuu noqonaya daatada shayga uu noqonaya oo nikaaxa laftiisiiba xaaranaba ina allaha warasuulu xarama bayca alkhamri waalmaytati waalkhinziir waalasnaam baycu lkalb ayaa la diiday marka waa daatada shayga laftiisu nahyiguu noqonaya marka caynkaasuu yahay faasid ku xukun maxayna soo hadhay in uu iyadana markaa shuruud shardigiisii iyadana uu noqdo sooma markuu shardigiisii u noqonayo oo kale iyadana waxay noqonaysaa waxa weeyaan iyadana faasid baa lagu xukumaya tusaale ahaan bayca oo kale shuruuddiisa waxaa ka mid a qofku wuxuu iibinayo inuu isagu iska leeyahy wuxuu iibinayo inuu isagu iska leeyahy ama waa in loo ogolaado waa qof markuu shaygu iibinaya weyaan waxa uu iibinaya isagaas kale ama waa loo ogolaado oo idan buu haysta wixii inuu iibiyo qofku inuu iibiyo wuxuuna lahayn ma banaana waa xaaraan weyaan waxaanu lahayn inuu iibiyaa iyada maxay noqonaysaa waxaanu lahayn inuu iibiyo banaan shuruudii bayca ayay khilaafsantay shardiga bayca waxaa ka mid a qofku wuxuu iibinayo isku iska leeyay ama loo ogolaado marka halkan nahyigu wuxuu noqonayaa shardigii soma shardiga uu mulkigii ah buu u noqonaya haddii marka qofku wuxuuna lahayn uu iibiyo ma waxaan idhahnaa waa faasid mise waxaan idhahnaa faasid ma waa faasid lianna nahyigu wuxuu noqday maanta shardigii shayga ayuu noqday wey xagga nijaasta haddaynu maarata markii horeynu tusaaleyana soo qaadanay ahaa maradii nijaasta lahayd ahlucilmi qaarkan waxay dhahan qofka hadduu mara nijaasta uu ku tukado de salaadiisa asixi mayso salaadda waa soo celinaya nahyigu wuxuu u noqday shardigii buu u noqonay oo ah salaadda qofku markuu tukanayo waxaa shardiga inuu dharkiisu nadiif yahay oo inuu nijaas lahayn dharka uu xidhay marka haddii uu dharka uu xidhay nijaas uu leeyahay saa ku tukado salaadda waa soo celinaya salaadda waa faasid wey salaadaas waa faasid laanna nahyi yaqtadi alfasaad halkan muxuu noqday shardigii buu noqday shardigu waa kee waa inay maradii ay tahay mid nijaasay haddii ay labadaa mid aan ahayn nahyiguu noqdo labadee daatada iyo shardiga labadaa mid aan ahayn haddii u noqdo wax labadaa ka baxsan haddaa nahyigii loo celiyo u noqdo shaygii waxba noqon maayo oo kaa sheekhu kugu yidhi falan yadiira fafhamana alcilla falan yadiira fafhamana alcilla wain yacud likaarijin kalcimma cimmadu waa cumaamadii cumaamad wuxuu ku tukaday xariir ah ayaa uu ku tukaday cumaamad xariira ayaa uu ku tukaday xariirta sideedaa loo diiday inuu qofku markaa xidho yani ninkii way raggii dumarkii maaha raggii waa loo diiday nahyigan xariirta diidaya salaada lafteedii maaha kumuu imanin shardigeediina uma noqonayo waa amrin khaarijin oo ninkaas cumaamad buu iska waday xariira wuu ku dambaabayaa uune wuu ku dambaabayaa uune salaaddiisa sax bay noqonaysaa waxaa la mid a iyaduna salaaddii uu ku tukado meel lasoo dhacay guribuu xoog ku qaatu dhacay salaaddii buu ku tukaday salaadda sax bay noqonaysaa laakiin yaa uu ku dambaabayaa dembi baa soo gaadhay sababtoo ah nahyigu cumuuman dee inuu dhicitaanka la diiday oo xaaraan ah nahyiga markaa dhicitaanku salaadiina daatfii salaadina uma noqonayo shardigeedina uma noqonayo arrin ka baxsan weeyaan sidaa awgeed waxay noqonaysaa salaaddiisa sax bay noqonaysaa wey markaa nahyiga daatada u noqda shayga laftiisii kutusin la diido iyo waxa weeyaan shardigiisii waxaa tidhaahdaa fasaad ku xukun waa faasid waay fakullu nahyin nahyi kastoo caada lidawaati daatooyinkii u noqday aw lishuruudi shuruudii u noqday sayaad mufsidan isagoo xaalou yahay mufsida balka ayuu iman wain yacud likharijin labada mid ka baxsan hadduu u yimaado kalcimata falan yadira fafahmana alcilm cilad markaasaa u fahmi ku waay waay waxaad ka warantaa qofku soonka isagoo sooman xan inuu la yimaado ka waran inuu xanto banaanta soo banaana xaraba ya adiga xaraba maxaa xaaraan xanta waa xaaraan isagoo sooman buu xantaana waa xaaraan soo ma ayib isagoo sooman buu xantay xan buu leeyahy soonkiisu buray soo ma ila waa shay xaaraanu leeyahy ee sanku buray ma buray nahyigu daatadii buu noqonaya shayga soonka laftiisu uma noqonay oo lama odhan qofka waa xantaa soonkiisu waa buraya lama odhan shardigiisina uma noqonay amrin khaarij wey saa daraaddeed ajriga waa nusqaamay wuu dambaabaya adaad fahanta sooma waay raggu inay fargal dahaba xidhaa ma banaano oo xaaraan wey fargal dahaba isagoo xidhbu salaadda tukada salaadda buraysa mise ma buraysa ina shay xaaraan leeyihi ya waa burayso wahana muta wagaas qaada ku karan wuxu uhi sheekhu raximah allah walaslu fi lashyaai walaslu fi lashyaai xillin wamtanic cibaadatan ila biidni shaarici wاlasl fi اlashyaai ashyaada asl waxa u ah xillun xalaal ba asl ah wاlasl fi اlashyaa ashyaada asl waxa u ah xillun xalaal ba asl waa wamnac diid cibaadatan cibaada diid ila biidni shaarici mooyaane shaarico ogolaada mooyaane wاlasl fi اlashyaai ashyaada asl waxa u ah xillun xalaal ba asl waa wamnac diid cibaadatan cibaada diid ilaa biidni shaaric shaarica ogolaada mooyaane shaarica ogolaanshihiisa oo ku sugnaada mooyaane shaarica ogolaanshihiisa ku sugnaada mooyaane cibaado iyada iska diid weeyaan halkan laba qaacido su soo garabgeliyey waxayna soo gudagelayaan qaacidada labada laba qaacido halkan noogu sheeg qaacidada hore alaslu fashaa xillun alaslu fi lashaa alxil qaacidada waxay soo gudagelaysaa alyaqiinu laa yazul bishak qaacida soo gudagelaysa marka qaacidada waxay odhanaysaa alaslu fi lashyaai alxil ashyaada asal waxa u ah inuu xalaal wixii la kala iibsanayo oo dhan waa xalaal min baycin waijaaratin warahnin washarikatin wagayri dalik waa xalaal waxala allahu albayca waxarama arriba waxa la cunayo oo dhan waxa asal waa inuu xalaal alaslu fi lacimata alxil waxa la cabaya asal waxa waa xalaal alaslu fi lashribata alxil waxa la xidhanaya waxa asal waa inuu xalaal yahay alaslu fi libaasi alxil alaslu fi libaas wazinat alxil marka ashyaada dhammaan maxaa asal waa inuu xalaal yahay ilaa ma xaramahu shaaric shaaric wuxuu inoo diiday mooyaane dharka la xidhanayo wixii inaloo diiday sida xarartii iyo iyo marka iyo maaragtay dahabkii oo kale fadda ragga loo diiday wixii la cunay wixii naloo diiday mooyaane wixii la cabay wixii naloo diiday mooyaane yani saasay noqonaysa marka marka alaslu fi lashyaa alxil qaacidadaasna adilo fara badan bay leedahay waxaa u daliila wasakhara lakum ma fi samaawaati wama fi lardi jamiican huwa aladi khalaqa lakum ma fi lardi jamiican والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام آياتها قرآن كما الدليل واه واي مركا أشياء أصل محاوى إني حرالت سمع واي عبادة ما كنا قد هذا حق طهارتنا الأصل waxaa ashyaada waxaa asal inay daahir yihiin marka haddii laba shay isku qabatid kani ma daahir baa mise waa nijaas asalkaad qaadanaysaa asal waa maxay dahaarada wey shaygani ma xalaal baa mise waa xaaram maxaad qaadanaysaa asalka marka waxaa inuu xalaali shaygan shay la cunayaad aragtay dadku ay cunayaan shaygan dadku ay cunayaan wax suna kama muuqato dadku ma dhibanayaan waa la cunaya wax daliiloo xarimayna ma jiro waxaad ku xukumaysaa inuu yahay xalaal asalkii marka waxaa la cuno wixiina laga xarimay iyo wixii dadka dhibaya iyo wixii sun ah waa la iska ilaalinaya intaas waa xaaraan iyadu lan ilahi baa yidhi laa taqtulu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima dayib waxaad ka warantaa in ciidda la cuno ka war ciidda ciidda ka war ciidda cunitaankeeda ma xalaal ma soo xaaraan waa xalaal الاصل في الاشياء الحلم مايا عيد cunitaan keedu ma banaana waayo da qofku dhibasa qofku ku dhimanaya marka dambe hadduu ciidaa wado ku dhimanaya ilaahina wuxuu laa taqtulaa fusaqa in allaha kaana bikum raxiima marka walaa tulqu biadikum ila tahluka marka ciidda cunitaankeedu ma banaana sabala soco waay taas waa ta koowaad shadriga labaadna qaacido kale inoo sheego wamna cibaadatan ila biidin shaarici waxa weeyaan alaslu fi lcibaadaat alxadru walmanc waa qaacidadaas cibaadada asal maxaa ah alxadru walmanc cibaado la samayn maayo qofka ilaahay cibaado ula iman maayo ilaa biidni shaaric shaarica ogolaada mooyaane ilahay rasuulkiisa ogolaada mooyaane ولهذا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع عباده waxay ku dhisan tahay sharciga iyo ittibaac ya wixii uu sharciga noo dejiyey iyo ittibaac qofku wuxuu iska jecel yahay iyo waa iska bannaantay waa lala iman karaayo waa iska bannaantay maya rasuulku ma sameeyey calayhi salaatu wasalaam mayna faran may isagu muu sameeyey maya ilaahay ilaahay muugu dhowaaday may ugumu dhowaan hala imanaadu iskaga fogow sida sunnaha loola iman wuxuu la yimid loola imanayo wuxuu ina faray loola imanayo ayaa wixii uu ka tegayna laga tegaya cibaadaad wixii cibaadaad ah wixii uu ka tegay rasuulku sal allahu alayhi waali wasalam iyadana waa laga tegaya waxaa u daliila wamaa aataakum rasuul fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahu rasuulku laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasanatun liman kaana yarju allah walyawm alaakhir uswa xasana idinku sugan wuxuu la yimidna la kaalay wuxuu ka tegayna ka tegay weeyaan micnaheedu waa caynkaa weyn marka sunnada waxaa jirta nooc sunno tarkiya la yidhahdaa sunnatu tarkiya wuxuu rasuulku ka tegey waa laga tegay ahlu cilmiguna saa waa ku socodsiiye sida imaamu shaafici raximah llah sunnada rasuulka waanu qaadanaynaa buu yidhi ficlan wa tarkan wixii ficila uu la yimidna waa la imanana wuxuu ka tegayna waanu ka tegayna halkaa dadku waa iskaga qaldantaa iska ilaala bidcaduna bartaas dad ka soo gasha wuxuu rasuulkuuna sameyn waa la iska samayn karaa iyo adilo cumuumay soo gelaysaa adiladan cumuumkay soo gudagelayso qofku bidcada markuu bidco la imanayo bidco mutuxan oo qayxan lama yimaada dilbu hoos geliya sideedaba cumuumaad ku hoos geenaya sheekhul islaam ibnu taymiya raximahullah hadal aad u qiimo badan buu leeyahy wixii rasuulka uuna sameynin ee cibaada ah cibaada ka warramin waxaan kama warramayna aan cibaada aan ahayn kama warramin cibaada ka warramin wixii rasuulku uuna sameynin sala allahu calayhi wa aalihi wasalam waktigiisii in uu sameeyaana suurtagal ay ahayd oo wuxuu diidayaa inu jirin in lala yimaada waa bidca weeyaan wa kullu bidcatin dalaal bidca kastana waa baadi weeyaan lama odhan karo bidcadu wada wada baadi maaha qaaraan baadahayn bas maya kalaan baatil weeyaan rasuulku kullu bidcatin waa lafdu cumuum ka kullu bidcatin hadduu iminka imaam odhan lahaa abu xaniifa hadduu odhan lahaa kullu bidcatin ama uu shaafici odhan lahaa kullu bidcatin way ku dhegi lahaayeen oo shaafici bari kullu bidcatin dalaal ama abu xaniifa kullu bidcatin rasuulkii baa yidhi calayhi salaam yacni waxay hadalka kullu bidcatin dalaal yacni ereygaasi wuxuu ku tusinayo marka la aqoonsado qofna kamuu taradudeen inuu bidca kasta ku xukumin dalaalta rasuulka ku xukumin dalaalata marka hadalkaas sheekhulislaam ayaa aada u qiimo badan wixii rasuulku uu ka tegey uuna la imanin iyadoo ay suurtagal tahay wakhtigiisnu la iman karayey ya waxay noqonaysaa bidca noqonaysaa waay bal hadda salafkii cid ma uga hayna haa سعيد بن المسيب رحمه الله تابعي وانا جليل كان ايا صلادي اروري مركي لتكدي وقتي قرخدي سو بخدي waxaan jeedaa salaadii aroori markii la tukaday afwan salaadii aroori markii la tukaday salaadii subax yani ayaa ninba wuxuu tukaday ragcatayn zaa'idatayn can sunnati alfajr laba ragcadood kale ayuu tukaday ninkii waa qabtay marka wuu ka tukaday wuu fadhiisiiyey sida riwaayadka qaar kamid sheegeen wirdigiisuu akhriyay markaa markuu salaada ka baxay wirdigiisiibuu akhriyay inuu wirdigiisa hadal dhex geliyana muu jeclaysan uu fadhiisiiyey intuu wirdigiisa akhriyay uu hayay marka go-iisuu hayay markuu wirdigiisii dhammaystay yani dikrigii la imanaya xilligaa markuu dhammaystay ayaa wuxuu ku yidhi salaadan aad tukatay maxay ahayd salaadan aad tukatay eed rukuucdiibuu dheereeyey ninkan oo sujuuddiibuu dheereeyey oo ayuu leeyahy sunihii baad khilaaftay buu yidhi sunnihii rasuulkaad khilaaftay markaasuu wuxuu ku yidhi yaa abaa muxamed ma salaada tukada buu ilahay ugu ciqaabay markaasuu salaada ilahay kuguma ciqaabaye sunnahaad khilaaftay buu ilahay kugu ciqaabay yani salaad lagugu ciqaabay maada salaad baad tukatay laakiin mukhaalafatu sunna la timi sunnahaad khilaaftay buu ilahay kugu ciqaabay marka wacaynkaas wey sunnaha lagu dadaalo bidcadana ha la iska ilaaliyo bidcada ha dhayalsani haddaad bidcada yar ta yar aad dhayalsatid taweyn bay ku gaarsiinaysaa hadhowna bidcada weyn baad qaadan doontaa madaxaad ku qaadan doontaa oday bidcada ku baaqin baa lagu arki doonaa iska ilaali marka bidca adigu waxaa kugu filan keliya un sheegan rasuulku miyuu la yimid calayhi salaatu wasalaam oo sidan miyuu miyuu sameeyey haddii xataa kayfiyad leedahay kayfiyadan miyuu sameeyey haddii jawaabtu haa noqoto la kaalay haddii jawaabtu maya tiraadana noqotona iska daa la imanin waxaan kaba dhammaanaynba rasuulkeena calayhi salaam intuu noo sharciyey baanad kaba dhammaanaynba inaad ka dhammaanin hadda ma garata waxaa mawliidka yaan beri wax ka yar qoray deetana nin baa intaan qoray buu kasoo jawaabay waxaan idhi mawliidku inuu bidco yahay waxaa inagaga filan kuwa laftooda aaminsan in mawliidka lala imanayo inay iyaga laftooda yidhaahdeen waa bidca weyn haba yidhahdeen waa bidca xasanee laakiin inay bidca tahay bay qirsan yihin intaasaa bidca inaga filan bidcaduna ma qaybsanto oo xasanay sayaa ma leh kulluha sayi'atun weeyaanoo waxaa daliil u ah kullu bidcatin dalaala ninkii wuu ka soo jawaabay jawaab buuna qoray kaloo jawaabteeda waxaa ku jirta marka waxyaaba rasuulkuuna sameeyey inuuna rasuulka samaynin calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa ayna samaynin taabiciinta ayna samaynin markaasuu wuxuu ku yidhi rasuulku rasuulku muu samaynin ma daliilba ya rasuulku muu samaynin ma daliilba wax badan rasuulkuna sameeyanoo la sameeya jire rasuulku muu samaynin waa daliil saa u qaata ya a haddii kale wax fara badan baad la iman doontaa waa khatar marka sunnada barta sunnada barashadeeda ku dadaala towxiidka barashadiisa ku dadaala dariiqa sunnaha inaan raacdin ku dadaala sunnaha rasuulka inaad xejisatiin ku dadaala bidcada iska ilaali yani si yaroo dheeban dhuuban idiin soo gelin way sahlan tahay waa caadi waa la samayn karaa iyo waxaas ma jiro nin odayaa beri waxaa uu daakiri jiray daakiraad uu daakiri jiray qolo wadaadaa u tegay marka uu dhinta allah naxariistay wuxuu ku dhahan adeer daakiraaddan maad iska daysid ood eedaan baa la sharciyay eedaanka aad la timaadi markaase waxa uu ku yidhi anu maxaan akhriya anuma wax kalaan akhriya waxaan akhriyaa aayado quraan iyo dikri baan akhriyaa one laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu huwa calaa kulli shayin qadiir baan akhriyaa waman axsanu qowl miman dacaa ila allahi wacamila saalixa wa qaala inanii min almuslimiin baan akhriyaa ma aayadaha quraankii dikrada iyo diidisa imka adoo leeda waa bidca weeyaan ma aayadda quraanka bidca maya aayadda quraanka bidca maaha dikrigu bidca maaha qaabka uu la yimid ba bidca mid kale waxaad ogaataa shay bidca ah haddaa lala yimaado sunna meesha ka baxa iminka daakiraadda mesha maxay ka saartay aadaankii ba ka saartay marka shay sunnaa meesha ka baxayo ka sunaha rasuulka ku dhega caduu calayha binnawaajid wuxuu rasuulku yidhi calaykum bisunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها وسنة رسولك وي كدغا بالنواجد جوستن بيت كدغا حقا هرمها الكا كو قبسما الكا هي لو سيدن حقا لا دغيا جوستن بيت كدغتا وي وحي سنة رسول الله ملحق قات يعبد عانس كان علي حلقا زمان كانوا جوغنا بدعاد وي فربدنت آد بي فربدنت إلا قاركود سنة با اسكا نقدين دد فربدنا وي سهلان وي كو سهلين علوماتي دليل ما أيضا دليل هو كتابك إله يسنها رسولك عليه الصلاة والسلام يسلف كي صالحة وحي سميين عالمك وقلدمي كرا سيدوا بشرية وقتها كل درس إنه محوها وإنه صلح قال لكن وإن كبر رجيني واي وقتي إنه شغلو أي وقتي آد وآدك والزمن بدعاء الفتن كيف ربديه هل كان كدين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online